Deegaanka Bulobar-tire ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ku nool dad badan kuwaas oo isugu jira dad danyar ah, kuwa ka soo barakacay fatahaadii ku dhufatay deegaanada Jubbaland oo beerahoodii biyaha ay markaasi qaadeen, kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, iyo dad xoolo dhaqato ahaa oo xoolahoodii abaarta ay kala tagtay, waxaana halkaasi looga sameeyey dib u dejin iyagoo looga faa'iideynayo mashruuca barwaaqo ee xalka waara, kaas oo ay ka faa'iideysteen dad badan oo barakacayaal ah. Gudoomiyaha deegaanka Bulobar-tire, Isaaq Cabdulle Hilowle, oo ka qayb galay kulan wacyigelin ah oo loo qabtay dadka deegaanka ayaa ka hadlay baahiyaha ay qabaan dadka ku nool Bulobar-tire.
halkan waxaa ka jira baahiyaad fara badan oo ay ka mid tahay dadka curyaamada eh, oo meeshan waxaa waaye qaxootiyaalka ku badan oo magaaladii Kismaayo dadkii laga soo raray baa lasoo dejinayaa dadka curyaamada ehna sida gaarka wax loo soo siiyaa guryaha iyo dadka tabarta yaraa sida gaarka looga looga soo siiyaa halkan waxaa laga heli karaa ilaa afar boqol oo qof oo curyaamo ah oon haysanin wixii curyaamada loogu talagale ama mashquul ha ahaata gaar gaar u isticmaalaan ama gaari gacankii lagu soconaya ha ahaata ama qolada macnaha dhagaha naafada ka hor u baahan dhagaha in laga buufiyo ha ahaata ama qolada indhoolaha oo indhaha cawcawga ka hoo- ookiyaalaha iyo haddii wax si gaar ah u caawi helaan iska socon kareen ha noqoto waxaan marka codsanaynaa baahiyaadkaas wala waa inoo imaaday wasaaradda haweenka Jubbaland baahidaa halkaa boqolkiiba waa laba boqol waay baahidaa zaaid ay ugu badan tahay halkan markii la dhaha dadka naafada eh boqolkiiba laba boqol waay halkan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in halkan ay kasoo bixi doonta eh, tuulada ugu dadka badan oo naafooyinka laga helay inay noqonaysaan rajaynaa insha allahu tacaala Deegaanka Bulobar-tire waxa uu ka mid yahay deegaanadii dib u dejinta loogu sameeyey dadkii ka soo barakacay fatahaadii ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, kuwaas oo qaarkood markaasi dib ay ugu laabteen deegaanadii ay ka soo barakaceen maadaama ay fatahaadii halkaasi ku dhufatay laga soo kabtay, isla markaana ay dib u bilaabeen in ay qotaan beerahooda.